الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا قال باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم wuxuu baabu yahay xarimiista la xarimay waalid caasi in la noqdo waxaa waalidinkaarka aynu u naqaano waalidinkaarnimada iyo wa qatiicati araximi qaraabadii in la xidhiidhiyo arrintaasi inay muxaram tahay weliba arrin aada u khatar badan oo min kabaa'iri dunuuba ay tahay ayuu baabu yahay marka cuquuqu lwaalideyn labada waalid in lagu caasigaroobo weeye oo labadoodaba waalidinkaar lagu noqdo ama midkood lagu noqdo waxaanay koobsanaysaa wax kasta oo markaa ay ku dhib mudanayaan in lagu sameeyo oo dhib ku noqonayo iyadoo arrintaa iyagu ay ku saxan yihiin oo ay ku hagaagsan yihiin qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi fahal casaytum ma mudan tihiin in tawallaytum haddaad jeesataan an tufsiduu inaad fasahaadisaan fi lardi dhulka oo watuqaicuu googoysaan arxaamakum qaraabooyinkiina ulaa'ika kuwaasi sidaa samaynaya aladiina kuwa weeye lacanahum ullahu ilaahay uu nacdalay oo fa asamahum uu dhaga tiray wa acmaa absaarahum indhahoodana uu tiray ilaahay baa nacdalay oo naxariistiisa ka fogeeyey weeye markaa kuwa sifada aleh dhulka fasahaadinaya qaraabada googoynaya oo kuwa ilaahay uu naxariistiisa ka fogeeyey xaqa ka indha tiray kana dhaga tiray wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi yidhi waaladiina kuwa yanquduuna burinaya cahd allaahi ilaahay ballankiisii ay la galeen inay takaaliifta uu saaray ka soo baxayaan min bacdi miihaaqihi adkayntiisii dabadii ee wayaqطacuuna jaraya maa amara allahu bihi waxa ilaahay faray an yusala in la xidhiidhiyo wax kastoo ilaahay xidhiidhintiisa faray qaraabadii ay ka mid tahay oo labadii waalid ay ka mid yihiin oo wayufsiduuna fi lardi dhulkana fasahaadinaye ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin allacnatu nacdal bay leeyihiin walahum waxaa kaloo u sugnaaday suu'u daar daarta ugu xunna way leeyihin oo jahannamo ah walciyaadu billaah kuwa xidhiidhinaya wixii ilaahay faray in la xidhiidhiyana ilaahay wuu ku ammaanay aayaadka kuwan ka horeeya kuwa jaraya ciddii ilaahay faray in la xidhiidhiyana dhulkana fasahaadinayana ilaahay jala wacalaa aayaadkan ayuu ku ceebeeyey fasahaadinta dhulka la fasahaadinayaanay ka mid tahay cuquuqulwaalideynka iyo qatiicatu raxim labaduba waana min kabaa'ir dunuub sidaynu xaadiidta ku arki doono wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi yidhi waqadaa rabbuka rabbigaagu wuxuu faray anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooye cid kale wabilwaalidayni ixsaanan iyo labada waalidina u samafashaan u samafalin imaa yabluqanna hadduu ku gaadho cindaka agtaada alkibara weynaan axaduhumaa midkood aw kilaahumaa ama labadooduba agtaada ay ku weynaadaan falaa taqul lahumaa ha ku odhan ufin ufha ku odhan walaa tanharhumaa hana hiifinoo ha canaanan waqul lahumaa waxaad ku tidhaahdaa qowlan hadal ku dheh hadalkaasoo kariiman wanaagsan wakhfid lahumaa u dabciyo u raarici janaaxa dulli garabka dullinimada min araxmati raxmad daraaddeed macnii u tawaaduco isu dhuldhig weeye waa iska sarraysiin oo ha iska kibrin oqul waxaad tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbigayow irxamhumaa u naxariisa labada waalid kamaa rabbayaanii siday ii soo rabbeeyeen sagiiran anigoo yar ani siday iigu soo naxariisanayeen markay i rabbaynayeen yaraantaydii ilaahay ow oo kale ugu naxariiso ama rabbayntay i rabbeeyeen yaraantaydii daraaddeed ilaahay ugu naxariiso kaafta la yidhaahdo tacliil bay faa'iideynaysa waaya marka aayaddanna horeynu u soo maray waxaana ku sugan biru lwaalideyn labada waalid loo sabafalay inuu ilaahay faray cibaado weyn iyo waajib weynna uu yahay kadalika cuquuqu lwaalideynkiina alla way naga reebay falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa wax alla wixii dhib labada waalid ku noqonaya ama qowla ama ficil ah ilaahay jala wacalaa wuu diiday waaya adilada laynagu faray inaynu xidhiidhino qaraabada iyo labada waalidi loo samafalo waxaa laga qaadanayaa inaan waalidkii la caasiin qaraabadiina aan la jarin waayo alamru bishayi nahyun can didih farista shay la ysfaray waa reebis la yska reebaayo didkiisa maalan haddii layna idhaahdo salaadii ooga ka tegisteedana iska ilaaliyo weey la yimaada inaad ka tagtaanna iska ilaaliyo haddii lagu yidhi labadaada waalid u samafal inaad u samafali weydo oo aada markaa caaq ku noqotana ka fogo weydo qaraabadii xidhiidhi inaad jartana iska ilaali qaala wuxuu uhi wacan abi bakrata nufayc bni اlxaariثi radia allahu canhu waxaa saxaabigaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam alaa unabi'ukum alaa hooyaay alaadani waa xarfu istiftaax weeye xarfun yustaftaxu bihi اlkalaam waxaanay faa'iidaysaa tanbiih iyo toosin qofka lala hadlaayo la toosinaayo oo waxa la soo wado inuu si wanaagsan u dhagaysto lagu baraarujinayo sidaa awgeed baa waxyaabaha muhiimka ah ayaa laga horraysiiyaa alaa hooye baraarugee unabi'ukum maydinka warramaa biakbari alkabaa'iri dunuubta markaa kuwooda waaweyn kuwa ugu waaweyn maydinka warramaa biakbari alkabaa'ir halaathan saddex jeer buu sidaa yidhi qulnaa waxaanu nidhi balaaha yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow kaa su-aal ahaan buu ugu sheegay si ay u soo jeedsadaan hooyada qudheeda tambiih iyo baraarujin iyo soo jeedin baa ku sugan ma idiin sheegaa markay soo jeedsadeen ay haa yidhaahdeen ee jawaabtii ay u diyaargaroobaa u diyaargaroobeen ayuu u sheegayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu idhi alishraaku billaahi ilaahay in loo shirki sameeyo weyn shirkiguna dee waa akbaru lkabaa'ir kabaa'irtoo dhan isagaa had iyo jeer ugu horreeya isagaana ugu weyn macnihiisuna wuxuu noqonayaa sarfu xaqi illaahi ligayr illaah xaq ilaahay iska leeyahay oo uu gaar leeyahay cid aan ilaahay ahayn in wax laga siiyo oo loo leexiyo ayaa shirki noqonaysa wuxuu noqon karaa shirkun fi luluhiya iyo shirkun fi rububiya iyo shirkun fi lasmaa'i wasifaat intaba shirkiga iyo kufriguna mararka qaarna isku macnaha loo isticmaalaa mararka qaarna way kala duwan yihiin oo asal ahaan kufriga ayaa ka caamsan shirkiga shirkiguna shirkiga akbarka ahina waa qeyb kufriga ka mid ah al-ishraaku billaahi ilaah in loo shirki sameeyo laga gaaloobo ayaa koow ah iyo wa cuquuqulwaalideyni labada waalid oo la caasiyo waay cuquuqaasi markaa waxaa laga keenay min alcaqi caqiguna waa alqaطcu waalmukhaalafa waa jaristii weeye ayaa laga keenay kelmadda labada waalid in xaqoodii la jaro lagu caasigaroobo weeye dembi weyn weeye sida ilaahay jala wacala uu ugu xigsiiyey cibaadada isaga la caabudo labadii waalid in loo samafalo ayaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam shirkigii uu ugu xigsiiyey cuquuqu اlwaalideyn labadii waalid oo lagu caasigaroobo waa arrin halistiisa le kolka wa kaana wuxuu rasuulku ahaa mutaki'an mid jiqilaysan buu ahaayo fajalasa uu fadhiistay dabadeed wa qaala wuxuu ihi alaa wa qowlu zuuri iyo hadalka beenta wa shahaadatu zuuri iyo markhaatiga beenta ah alaa wa qowlu zuur hadalka beenta ah iyo wa shahaadatu zuur markhaatiga markaa beenta alqowlu zuurna waa alkadibu cala alghayr qof kale inaad been ka sheegto oo aada ku been abuurato weeye waana arrin aada u khatara qof dhan inaad been dul saarto oo waxaanu qabi inaad qoorta u geliso oo shahaadatu zuur iyo markhaatiga beenta ah waxaan waxba ka jirin inaad waxa weeye ka markhaati kacdo tidhaa caynkan u ahaa waan ogaayo sidan kale u ahaayo sidan iyo sidan oo ciddanaa lahayd oo saasay ahayd adoon dooc iyo dareen midnaba ka hayn famaa zaala kama zuulin yukariruhaa inuu ku celceliyo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam jumladan alaa wa qowlu الzuur wa shahaadatu الzuur xataa qulnaa ilaa aanu nidhi laytahu alla muu sakata iska aamuso laytahu sakata alla haddaba muu iska aamuso weyn yacni waxa weeyaan ku xiiqiyo haddii allaba kurooyin badan ku celceliye muu haddaba iska aamuso waxaanay sidaa u leeyihiin shafaqatan calayhi wa karaahiyatan limaa yuscijuhu وخشية أن يجري على لسانه ما يوجب نزول البلاء عليهم وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه والشفقة عليه معني waxay sidaa u leeyihiin oo ay sidaa isu yidhaahdeen naxariis rasuulka ay u naxariisanayaan oo wixii maaragtay kicinaya ama dhibaya ay u diidan yihiin iyo baqa ay ka baqanayaan arrin halis ahoo cadaabka ilaahay inuu kusoo dego keeni karta in carabkiisu ku dareero waxaana ka cad markaa xadiidka adabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay kula dhaqmi jireen iyo siday u jeclaayeen iyo siday u ilaalin jireen dareenkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi xadiidka markaa waxaa laga qaadanayaa arrimahaas inay yihiin akbaru lkabaa'ir oo shirkigu waa akbar اlkabaa'ir waa la yaqaanaa waxyaabahan kale markaa shirkiga lama sina oo way ka sokaysaa shaki ma laha laakiin akbar اlkabaa'ir shay keliya maahee waa waxyaabo fara badan kolka وعan cabd لlaahi بn cmr بn الcاaص radي الlah عanهma waxaa laga wariyey صaxaabiga cabdilaah can الnabiyi nabiga inuu ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yihi alkabaa'iru kabaa'irtu alshraaku biاllaah ilaaha in loo shirki sameeyo weeye iyo wa cuquuqu lwaalideyni labada waalid in lagu caasigaroobo wa qatlu nafsi iyo naftii ilaahay dilkeeda xarimay in la dilo walyamiinu iyo dhaartii weeye alkhamuusu qofka quusinaysay dembiga ama naarta quusinaysay rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa saxiixa ku wariyey alkabaa'ir markaa waa jamcu kabiira weeye waana dembiga weyn sida saxiixa ah ahlu sunuu qabaana dunuubtu waxay u qeybsantaa kabaa'ir iyo sakaa'ir kabaa'irtaasi ee waxyaabo lagu gaaloobana sharcigu kabaa'ir uu ku sheegay sida hadda xadiidtan baynu ku hayno shirkigii rasuulku kabiire ku sheegaayo calayhi salaatu wasalaam waxyaabo kale oo aanu qofku haddaanu xalaashan lagu gaaloobahayna sharcigu dee kabiire uu ku sheegay oo cuquuqu lwaalideyn oo kale iyo qowlu zuur iyo shahaadatu zuur iyo alyamiin alghamuus iyo qatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq iyo waxyaabaha noocaasa qofku haddaanu xalaashan ku gaaloobi maayo maca dalika kabaa'ir baa rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam kadalika xadiidkii shafaacati liahli lkabaa'iri min ummati ahlulkabaa'irka kabaa'irka halkaa loo jeeda waa kabaa'irkii gaalnimada ka sokeeyey waay haddaba kabaa'irku aad bay u badan yihiin xadka ugu fiican ee la saaraana waxa weeyaan dembi kasta oo qofka la yimi la nacdalay ama waxa weeyaan naar loo ballan qaaday ama xad laga waajibiyey ama waciid loo sheegay kale ama iimaanka laga nafiyey qofka la yimaada ama rasuulku uhi laysa mina calayhi الsalaatu wasalaam naga mid ma aho dayru naga yahay afcaasha iyo waxyaabaha arrinta noocaasa ay ku soo aroortee nusuustu sidaa u tilmaanto ayaa kabiiro noqonaya aad baanay u badan yihin waay waxaana jira bilmunaasaba kutub gaar ahoo laga alifay oo haddii allaba kuu roon yahay loo raajici karoo fara badan oo kitaabu alkabaa'ir baa jiro asheekh moxamed ibnu cabdilwahaab leeyahay alkabaa'iru alimaamu adahabi leeyahay alkabaa'iru ibnu xajar alhaythami wadaadkii la odhan jiray leeyahay yani kutub fara badan baa jirta aad baanay u badantay waayahay haddaba alkabaa'iru kabaa'irtu markuu rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam dhammaanteed loogama jeedo macnihii barh ka mida kabaa'irta uun weeye kabaa'irtii in mar meel lagu wada taxaano way iska adag tahay sida awgeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam kolba barh buu sheegaayey si laysaga ilaaliyo marka intani kabaa'irtay ka mid tahay inta kale kabaa'irta ana nusuus kale ayaa laga qaadanayaa inoo faa'iideynaysa weeye wax kastoo kabiiro lagu sheegana waa in la iska ilaaliyo o laga durko waqatlu nafsi iyo naftii in la dilo naftaasina waa nafta ilaahay dilkeeda xarimay waana qofka muslimka ah naftiisa daanu la iman waxyaabihii dhiiggiisa xalaalaynayey iyo qofka dimiga ah ee gibirka laga qaado hadda ma ogin meelay joogaan naftiisa jizyada iyo markaa gibirka laga qaado waaya iyo qofka mucaahadka ah ee ballanta lala galay naftiisa cidda uu ka soo jeediyo dowladdiisa markaa ballan lagula galay inaan markaa intaa la isdilin tusaale ahaan qofka mustaaminka ah ee ammaan qof muslimiinta ka midi uu siiyey ama xukuumadda muslimiinta ah ay siiyeen afartaa nafood baa markaa soo gelaya walyamiinulkhamuusu iyo dhaarta qofka wax quusinaysa sheekhaa fasire oo wuxuu uhi alyamiin lkhamuusu allatii midda weeye ay hiya alatii midda weeye yaxlifuhaa uu ku dhaaranaayo ayilxaalifu kii ku dhaaranaayey kaadiban xaalo uu been sheegaayo caamidan uu u qasdaayo isagoo been sheegaayo ogaanayo olokacay ka tahay waata uu ku dhaaranayo kii ku dhaaranayo sumiyat waxaana loogu magacaabay khamuusan waxaa loo yidhi liannahaa maxaa yeelay iyadu taqmisu waxay quusinaysaa alxaalifaka ku dhaaranaya filismi dembigay quusinaysaa ama waxay quusinaysaaba naarta oo naartu ku gelaya marka alyamiin alkhamuus khamuus waa calaa wasni facuul facuul weeye oo bimacnaa faacil khamuus ay alkhaamis weeye waa tii quusinaysa wacanhu ay can abi cabdillaahi bni camr bn اlcaas wey radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi min alkabaa'iri dembiyada waaweyn waxaa ka mid ah oo mintu waa litabciid macnuhu kolkaa wuxuu noqonayaa min alkabaa'iri kabaa'irtii barh ka mida waxaa ah shatmu rajuli ninku inuu caayo waalidayhi labadiisa waalid inuu caayo qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay wa kayfa yashtimu sidee buu u caayayaa alrajulu ninku waalidayhi labadiisa waalid waa yashtimu shatama yashtimu ka daraba yadribu wa hal yashtimu dheh oo miyuu caayayaa alrajulu qofku waalidayhi labadiisa waalid miyuu caayaya anihi su-aasha noocaasi istifhaamtaasi waa lilibaa lilistibcaad macnay arrintaasay fogeysteen oo aada iyo aada ula yaabeen may suuragal tahay inuu qofku caayo labadiisa waalid dee dad wanaagsan oo sharaf labay ahaayeen qiimalaho waalidkooda ilaalin jirayo nusuusta ee labada waalid in loo sabafalo sheegaysa ku dhaqmi jirayo markii sidan deeta rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam aad bay arrintaa u qariibsadeen oo ula yaabeen minay suuragal tahay arrintaas qaala wuxuu rasuulku uhi nacam ha yasubu wuxuu caayayaa qofku abarajuli nin aabihii buu caayayaa fayasubu isna wuxuu caayayaa abaahu aabihi wayasubu wuxuu caayayaa ummahu hooyadii oo fayasubu ummahu isna hooyadii buu caayaya muttafaqu calayh macnihii toos labadiisii waalid u caayi maayo eh laakiin sabab buu u noqonaya oo qof kale ayuu hooyadii iyo aabihii aflagaadaynayaa isna dabadeeta waxa weeye wuu soo weydaarinayaa hooyadii iyo aabbihii kii markii hore bilaabay ayuu aflagaadaynaya marka labadiisii waalid in la caayo sabab buu u noqday soo ma aragtid inaad kolkaa qof isku daandaansatood waalidkii caydo isna uu ay waxa weeye waalidkaa caayo waa min alkabaa'ir bal haddaad markaa toos labadii waalid u caydana maxaad umalaynaysa ood si mubaashara si mubaashar ah aada u caydo dee ka sii daranba labadubana waxa weeye bulshadeenna iyo waktiga aynu joogniyo dadkeenna way ku badan yihiin haddaad doonta inaad hesho qof labadiisii waalid ula barheerayo toos ugu sii daynaya waa la helayaa gaar ahaan dadka leexda ee markaa inxiraafay aye haddaad doonto qof markaa sabab u noqonayana dee taa wax sii weynba markaa dad badani mala uma arkaan marka macnuhu waxa weeye labadaada waalid ana aflagaadayn dadka kale waalidkoodana ha aflagaadayn si waalidkaagu u nabad galo oo uu u badbaado wa fii riwaayatin ay wa jaa-a fii riwaayatin riwaayadna waxa ku yimi ina min akbari alkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ahaaday an yalcana arajulu inuu ninku nacdalo waalidayhi labadiisa waalid inuu nacdalo qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow kayfa yalcanu sidee buu u nacdalayaa alrajulu ninku waalidayhi labadiisa waalid ninkaa la yidhio had iyo jeer raggaa la sheegaa dumarkiina waa la midun hadday sameeyaan qaala wuxuu hi yasubu wuxuu caayayaa abarajuli nin aabihii fayasubu abaah isna aabihii buu caayaya wayasubu ummahu hooyadii buu nin kala caayayaa fayasubu ummahu ninkaasina hooyadii buu caayayaa kii bilaabay oo isna markaa wuu u jawaabayaa wey macnuhuna ma aha in la leeyaha arrintaasi way bannaanto hadduu qof tusaale ahaan aabbaha iyo hooyadaa aflagaadeeyo adna u weydaari labadiisii waalid maaha macnuu taha waxaa la tilmaamayaa sabab buu unoqonaya tusaale ahaan haddii ay dhacdaba inuu qof labadaada waalid caayo ee isagaa dambaabay oo meel ka dhacay adiguna la dambaabi maysid oo markaa inaad caydaa labadiisii waalid inaad isna caydaa mid kuu bannaan ma aha isagaa dambaabay oo meel ka dhacay cayduna dee meel daloosho adiga kaamay gelin qaala wuxuu uhi wacan abi muxamedin abi muxamed waxaa laga wariyey oo jubayr ibnu mucim ahaa radia allaahu canhu ana rasuula اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yadkhulu اljannata jannada geli maayo qaaicun jareh jannada geli maayo qaaicaasina waa qaaicu raxim qof qaraabo goys ahoo qaraabadiisii jaray jannada ma galaayo qaala sufyaanu sufyaan waxa uu yihi waa sufyaan ibnu cuyayna abu moxamed alhilaali fii riwaayatihi riwaayadiisii wuxuu yihi isagoo fasiray qaaica yacni qaaica raxim wuxuu u jeedaa mid qaraabadiisii gooyey muttafaqu calayh xadiidka walaalayaal waxaynu ka qaadanaynaa qaraabada oo la jaraa inay tahay min kabaa'ir dunuub waayo jannada ayaaba laga nafiyey cidda dee allaba kuu roon yahay la timaada dembigaasi foosha xun jannada ma galaana laba macno labadaba way noqon kartaa qatiicatu raxim oo muxarama oo min kabaa'ir dunuuba haddii uu xalaashaday dee kaasi waxa weeye waa qof kaafirah sidaa hadduu ku dhintana janno is arki maayaanoo dee mabagelaayo horaysa iyo dambayso midnaba waay haddii waxa weeyaan uu qof muslima yahay laakiin qatiicatu raxim ku sifoobay ama la yimina macnuhu wuxuu noqonayaa jannada geli maayo oo dadka marka hore gelaya ee faa'iisiinta ah ee badbaadaya ee raaca horeba jannada ka gelaya ka mid noqon maayo xagga hore ka geli maayo walow dee marka dambeha kuba dambeeye dii aan ilaahay jala wacala u dhaafin si kastaba ha ahaatee waciid iyo goodi miisaaman oo xoog leh ayaa cidda sidaa samaysa xadiidka ugu sugan qaala wuxuu uhi wacan abi ciisa almugiirata bni shucbata radia allaahu canhu oo ahaa magacaa lahaa almugiira ibnu shucba saxaabigii la odhan jiray waxaa laga wariyey can inabiyi nabiga inuu ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalama qaala anahu qaala inuu nebigu yidhi in allaha ilaahay tacaalaa wuu sareeyaaye xarama calaykum wuxuu idinka xarimay cuquuqa اlummahaati ooyooyinkii in lagu caasigaroobo ooyooyinkii in lagu caasigaroobo oo aabbayaashii maye waxaa hooyooyinka si gaara loogu sheegay uun lianna waa had iyo jeer way ka itaal daran yihiin ragga baahidooduna way ka xoog badan tahay goynta iyo caasigarowgana way u nugul yihiin oo dee waxa weeye waa maxastii iyo maatidii bay ka mid yihiin daa awgeed baa loo sheegay waay waxaa kaloo markaa loo sheegay lianna xagga biriga iyo siladana iyagaa loo badinayaa sidaynu axaadiidta ku soo maray wa ilaa aabbayaashiina haddii caaq lagu noqdo waa arrin muxarama iyaduna oo dee la garanayo in allaha tacaalaa xarama calaykum cuquuqa alummahaati wa mancan wahaati wa mancan diidme iyo wahaati keen baa ilaahay jala wacalaa idinka xarimay in macnihii qofku uu diido wixii waajibka ku ahaa iyo inuu markaa dalbo oo uu damaaciyo waxaanu shaqo ku lahayn markaa qofku dhabcaalnimo iyo damaacinimo inuu isku darsadana ilaahay waa xarimay wawa'da albanaati hablihii in la xabaal nololiyana ilaahay waa xarimay oo sheekhaa inoo fasiri doono wa'dulbanaat hablihii waa in nolosha lagu aaso waxaanay ahayd caado xun oo markaa jaahiliyadii hore ay samayn jireen waxaana ku kalifi jiray inay hablaha ay dhaleen nolol ku aasaan laba mid ama faqri iyo waxa weeyaan baahi ay ka baqanayaan ama caar iyo ceeb ay ka baqanayaan isleeyihiin waxa weeye ceeb iyo wax la mid ay kuu soo jiidi doonta marka la idhaa inan baa kuu dhalatayna aada bay uga xumaan jireen oo uga nixi jireen caado xun oo ilahaayaan bay ahayd ilaahayna waxyiga nebi maxamed uu ku soo dejiyey meesha uu kaga saaray waida almawcuudatu su'ilat qur-aanka waa idinka ku arkay wa kariha lakum hablahana waxaa loogu khaas yeelay leanna arrinkaasaa waaqic ahaa oo dee saasay samayn jireen oo inamada inay xabaalnololiyaan may jiri jirin oo ilaa inamada qudhooda haddii la xabaalnololiyo dee waa dembigaa weynee muxaramka wa kariha lakum waxaa ilaahay idin karaahsaday oo uu idinla nacay qiila waxaa la yidhi iyo wa qaala wuxuu yidhi wakahrata asu'aali iyo su-aal badnaanta wa idaacata almaali iyo xoolihii in la dayaco la baylihiyo mutafaqun calayhi qiila wa qaal waa hadalkaa markaa iska badan sheekhaa fasiri doona waxaa la yidhi wuxuu yidhi hadalkaa maantao dhan la wado waana ka dadka markaa maanta in badan waktiga ka lumiyey sidanaa la yidhi sidanuu yidhi caynkanay ahay waxaanaa la doonaya waxaanaa loo jeeday waay markaa qofka muslimka ah inuu ka gaabsado weeye arrinta noocaas wa kahrata su-aali iyo su-aal badnaanta su-aal badnaantaasi waa caam oo waa ismu jinsi weliba alla geliyeyoo in cumuumkaa lagu xambaaro weeye waxaa soo gelayo qofku isagoon baahi u qabin inuu dadkii wax weydiisto oo uu baryo tamo oo uu dadka markaa dawarsado waxaan isi waxaan kala isi wixii la doonaha laga cabiro ama dawarsi ha lagu sheego ama shaxaad ha lagu sheego ama wax kale ha lagu sheego waa isku mid un dee shaxaadki iyo dawarsiga qofkuun baad wax weydiisanaysaa labadaba soo maaha markay waxoogay hoosu yar dhigayaanna waxay ku magacaabayaan dawarsi markay yar qurxinayaane wax wanaagsan ay ka dhigayaanna waxay dhan waan soo shaxaaday iyo intaasaan ka qaaday soo ma aragtid ama shaxaad ku magacaabo ama waxa doonta biciyo waa dawarsi un waxaa kaloo soo gelayaa su-aashii cilmiga ee la isweydiinayo waxyaabo markaa iska laaqan oo aan markaa baahi loo qabin ama waxyaabo aan dhicin oo faa'iida aanay ku jirin ama waxyaabo markaa lagu dhibaayo qofka la weydiinayo qudhiisa way soo gelaysaa maalkii in la dayaco waxaa soo gelaya in lagu israafo ama lagu bixiyo meelo aan loo baahnayn oo aan wanaagsanayn oon bannaanayn waxaa kaloo soo gelaya maalkii in caadi iyadoo la ilaalin kari la caadi loo dayacadee meelaha la yskaga daadaadiyo ama dee xoolihii qofku hagaajisan waayo meel xifdiyan oo hagaagsan ku ridan waayo xoolo nool hadday yihiin uu dhaqaalayn waayo oo uu hagaajin waayo soo xaraysan waayo shilinta ka guri waayo oo dee maaragta wixii waraabin waayo oo daajin waayo wixii ay u baahnaayeen uu la iman waayo iska dayaco dee lama ogola ma garata qowluhu mancan uu yidhi macnaahu macnihiisu waxa weeye mancu maa wajaba calayhi wixii ku waajibay waa inuu diido oo dhabcaal gacan adaguu noqdo wahaatina waxa weeye talabu maa laysa lahu waxaanu shaqo ku lahayn inuu dalbo wawa'da albanaatna macnaahu waxa weeye dafnuhunna hablihii in lagu aaso fi lxayaati nolosha in lagu aaso wa qiila wa qaalana macnaahu waxa weeye alxadiidu bikulli maa yasmacuhu inuu qofku ku waramo wax kastoo uu maqlaayo wa yaquulu wuxuu odhanayaa qiila kadaa sidaasaa la yidhi wa qaala fulaanu kadaa hebelle saasuu yidhi waxaasoo mimaa kii ka mida laa yaclamu aanu ogsoonayn sixatahu saxnimadiisa walaa yadunuhaa isla markaana aanu malaynahayn wakafaa bilmari qofkana waxaa ugu filan kadiban been an yuxadida inuu ku waramo bikulli maa samica wax kastoo uu maqlay sida xadiidba markaa ku soo arooray marka calaa kulli xaal qiila waqaaladuna taa weeye waa waxaa inta badan dadka mashquuliyey gaar ahaan marka laga sheekaynayo siyaasadda iyo dowladda iyo waxyaabaha ku saabsan iyo waxyaabo badan oo markaa iska malaawaala ama aan dee haddii lagudha bal xaqiiji aanad xaqiijin karahayn ayaa maanta o dhan qofku ka hadlaya sidanaa la yidhi sidan iyo sidanay isku ogaayeen caynkan ay u socotay sidanaa la doonaayo caynka halkan ay ka kala kacdo ma garata markaa iskaga hadh wa idaacatu lmaali maalka bayicistiisuna tabdiiruhu in la daadaadiyo wey iyo wa sarfuhu in lagu bixiyo markaa loo leexiyo fii kayri lwujuuhi lma'duuni fiiha siyaabaha iyo wejiyada laysu ogol yahay sharci ahaan waxaan ahayn in loo leexiyo lagu bixiyo wejiyadaa laysku ogol yahay oo min maqaasidi alaakhirati waddunyaa ujeeddooyinka maqaasida aakhira iyo kuwa adduunyada ahaaday marka adduunyadii la joogo waxyaabo marka aan laga maarmayn baa jiro loo baahan yahay maalkiina lagu bixin karaayo oo ma'duun ahoo markaa bannaan kadalika maqaasidii aakhira sakadii iyo sadaqadii iyo waxyaabihii kale layna faray ee ilaahay loogu dhowaanayey dee waa lagu bixin karaya kaasi waa macno soo gelaya idaacatu lmaal macnaha labaadna waa kan wa tarku xifdihi iyo in laga taga maalka in la ilaaliyo maca imkaani lxifdi iyadoo ilaalintiisu suuragal ay tahay oo la dhaqaalayn karo oo la hagaajin karo oo la xifdihi karo in markaa la xifdii waayo layska baylihiyo iyaduna idaacatlmaalka way soo gelaysa qaala wuxuu uhi wakahratu su'aalina alilxaaxu waa in lagu celceliyo fii maa laa xaajata ilayhi waxaanay dan loo qabin iyo baahi wax baahi ah oo u yeedhanaysaoo keensanaysaa waxaanay jirin waa in lagu celceliyo oo markaas sidan ay ahayd ma sidana ma sidanaada laga qaala wuxuu uhi wafi lbaabi baabka waxaa ku sugan axaadiiu axaadiid xaadiidtaasoo sabaqat inoogu soo hormartay fi lbaabi qablahu baabka ka horreey ka xadiidi waaqaacu man qaacak dee xadiidkii waxaan jari doonaa cidda ku jarta waayahay ee qaraabada ku saabsana iyo wa xadiid man qaacanii qacahu allah qofka i jara ilaahay ha gooyo qaraabadu sidaa ay ku maaragtay ducaynaysa waay marka la ysku soo duuduuba ikhwaani labadaha arrin cuquuqu lwaalideynka iyo qatiicatu raxim labaduba waa laba arrin oo aada u khatar badan macalasafi shadiidna waa laba arrin oo imanka aada u faafay weyn marka laaga innagu waktigaynu nool lahay iyo dadkaynu la nool lahay labada arrinba aada iyo aada bay u faafsan yihiin waa in aada iyo aada looga fogaado la isaga ilaaliyo waxaana jira xuquuqul waalideynka qofka ku dhaqma ama la yimaada adduunkaa ilaahay ciqaabka ugu soo dedejiyaa intaan aakhire la gaadhin xadiid markaas saxiixa waxaa ku soo arooray inuu rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam baabaani calayhi salaatu wasalaam baabaani mucajalaani cuquubatuhmaa fi dunya albagyu wاlcuquuq laba arrin oo ka mida arrimaha muxaramka ah ciqaabkooda qofka adduunyada loogu soo dedejiyaa macnihii ma aha in adduunyadun laga lagu ciqaabayo wabas kii aakhirana iyadoo uu dambeeya adduunyadana lagu lagaga jarayaa weyn labadaa baab waa alcuquuq labada waalidoo lagu caasigaroobo iyo xadgudubka qofku uu dadka ku xadgudbo labaduba aada bay u khatar badan yihin daa awgeed baa waxaa la arkaa inta badan qofka waalidkiisa caaq ku ah had iyo jeer darxumo iyo silicuunbuu nolosha ku dhammaystaa haddii ilaahay awlaad siiyana kuwaasuu isagana ku diraa ya kuwaas ayuu isagana ku diraa oo maaragtay intixaan lagaga dhigaya waay beri dhexdii ahayd waxaa dhacday nin baa aabbihii dilay kow buu kaga siiyey intuu qori soldha yar usoo saaro halkaas deetana sidii baa lagu aasay haddii dadkii yaqaanay la weydiiyey waxay idhaahdeen odaygan imanka inankiisu dilay isna aabbihii wuxuu u dhintay nabarre isagu uu ku dhuftay soomaqli weysid nabarre isagu uu ku dhuftay buu aabbihii u dhintay waa koow kii dambe markaa wax dilayna miduu dhalay iyo miday walaala yihiin ayaa markaa isagana u dhaaranaya u sitoo lahaa waanu kow baanu kaga siinaynaa war uma hayo inay dee dileen iyo in kale war hadda uma hayo laakiin arrintaasi arrin markaa dhacday bay ahayd oo xaqiiqa ah waa garata ninka anigu waabaan arkay ninkaa maaragtay aabbihii dilay ee kaa uu dilayna aabbihiisii dilay ee isna markaa la yidhi labaa u dhaaranaya ya oo khatar buu ku jiraa indhahaasaan ka qaaday baabu fadli biri asdiqaa'i alabi wاlumi wاlaqaaribi wالzawjati wasaa'iri man yundabu ikraamuhu qaala wuxuu uhi baabu fadli biri asdiqaa'i اlabi wuxuu baabu yahay fadliga ay leedahay in loo samafalo asdiqaa'i اlabi aabbaha ee saaxiibadii iyo walummi hooyada saaxiibadeed iyo walaqaaribi dadka qaraabada qaraabooyinkaaga ah saaxiibadood iyo dadkay isku wanaagsan yihiin iyo dadka iyaga isku sii xidhan yihiin wazawjati iyo zawjada oo xaaska ah qaraabadeeda iyo markaa saaxiibadeeda iyo wasaa'iri man yundabu cid alla ciddii kale ee la sunneeyo ikraamuhu in la sharfo oo la maamuusaba yani cid kastoo ay tahay in la maamuuso la sharfo saaxiibadii iyo cidday isku xidhan yihiin iyo qaraabadiisa waa in la maamuuso oo la sharfo weeye marka xaaskaaga ehelkeeda iyo markaa waxa weeye saaxiibadeediiyo waa in la maamuuso haweenayduna sidaasi leeg ninkeeda saaxiibadiisa iyo qaraabadiisa iyo ehelkiisa waa inay maamuusto saaxiibadii aabbo saaxiibadii hooyada saaxiibadii xaaskaaga saaxiibad iyo dadka isku wanaagsanaayen qaraabadaad iyo dadka isku dhowdihiin in macnihii la ikraamo oo la sharfo oo loo samafalo ayuu baabu yahay marka abwaabtaa hore ayuu kusii dhammaystiraya qaala wuxuu uhi وcan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya nabigu salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu uhi ina abara اlbiri ee samafalka iyo wanaagga ka ugu maaragtay samafalsani macnii ugu dhammayska taran ee ugu xeesha dheeri an yasila arajulu ninku waa inuu xidhiidhiyo wudda abiihi ay ahla wudda abiih dadkii aabbihii uu jeclaa mawadada iyo saaxiibnimada iyo isjeclaantu ay dhex taallay dadka inuu xidhiidhiyo intuu dhintay dabadeed ayaa waxa weeyaan maaragtay aada arrin u qiimo badana isagoo kooban buu xadiidku sheegay muslim baana wariyey riwaayaadkan soo socda ayaa inoo fasiraya qaala wuxuu uhi wacan cabdillaahi bni dinaarin cabdillaahi bni dinaar waxaa laga wariyey oo wuxuu ahaa markaa mawlaa ibnu cumar radia allahu canhu ardaah ibnu cumar cabdillaahi ibnu cumar mawlihiisii buu ahaa ardaydiisii baanu ka mid ahaa abu cabdiraxmaan alqurashi alcadawi almadaw almadani mawlaa cabdillahi bni cumar ibn khaaab waay can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rajula nin ninkaasoo min alacraabi dadka reer baadiyaha ah ka mid ah ayaa laqiyahu ibnu cumar kula kulmay biariiqi makata waddada maka loo maro fasalama calayhi kolkaasuu salaamay korkiisa cabdullaahi ibnu cumar baa salaamay horena waxaynu usoo marray cabdillaahi bni cumar inuu salaanta badin jiray oo dadka qofkii kasoo horbaxaba uu salaami jiray laa xadiidtaa weli maynaan gaadhin in sha allahu kitaabu salaam baynu ugu tegi doonaa wasalama calayhi cabdullaahi bnu cumara waxamalahu waxa uu ku qaaday oo uu saaray calaa ximaarin dameerkaana yarkabuhu uu fuuli jiray markuu salaamay sida riwaayadda dambe caddaynaysa ee uu gartay ee uu maaragtay ay toyday ama uu aqoonsaday ayuu dameerkiisii siiyey wa acطaahu waxaa kaloo uu siiyey cimaamatan cimaamadna uu siiyey kaanat calaa ra'sihi madaxiisa ku xidhnayd cimaamad madaxa uu saari jirayna wuu siiyey markuu safraa iyo uu cadceed iyo waxaa madaxa kaga xidhi jiray qaala bnu diinaar cabdillaahi bni diinaar wuxuu yihi faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi aslaxaka allaahu allaha ku wanaajiyey innahum iyagu alacraabu reermiyi weeye wahum iyagu yardowna waxa ay ku qancaan bilyasiiri inta yar bay iskaga qancaan maxaad waxaan oo dhan u siisay bay ka dhiganta oo aada deeqda ugu badisay wax yar haddaad diinaar ama dir ama wax yar haddaad u dhiibi lahayd bay iska qanci lahayn marka arrintaasay ku yar qoonsadeen ninkaa halkaa kaga soo horbaxay meeshaasi inuu maaragtay siiyey dameerkii iyo cimaamaddii labadaba isugu daray qaala cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi bnu cumar baa waxa uu yidhi ina abaa haadaa ninkan aabbihii hadda isaga maaha waa kanuu waxsiinaya aabbihii kaana wuxuu ahaa wuddan licumara licumara bni lkhaaabi radia allahu canhu cumar ibnu lkhaaab ayuu maaragtay wudkiisa ahaay oo ay isjeclaayeen saaxiibna ay ahaayeen waa alwuddu waxa weeyaan waa almaxabatu walmuwaalaatu wasadaaqa ayay koobsanaysaa intaba marka kaana wuxuu ahaa wuddan ay daa wuddin jacayl midu saaxiiba licumar ibni اlkhaaabi radia allahu canhu cumar ibn khaaab ay isjecel yihiin oo cumar bay isjeclaayeen saaxiib aan isku xidhnaayen aabbihii wa inii aniguna samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam baan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay ina abara اlbiri samafalka ka ugu maaragtay samafalsan ee ugu dhamayska tiran ee ugu wanaagsani silatu rajuli ninku waa inuu xidhiidhiyo ahla wuddi abiihi dadkii aabbihii uu jeclaa ahla wuddi abiihi ay asxaaba wuddi abiihi dadkii aabihii markaa uu jeclaa isjeclaa inay isku xidhnaayen qaala wa fii riwaayati wa jaa fii riwaayati riwaayadna waxaa ku yimi can ibni dinaarin laga wariyey can ibni cumara ibni cumar waxa uu ka wariyey annahu kaana wuxuu ahaa ibnu cumar idaa kharaja ilaa makata maka marka uu u baxo kaana lahu ximaarun dameer buu lahaa dameerkaasoo yatarawaxu calayhi uu ku nasto idaa malla marka uu ka daalo rukuuba raaxilati ee fuulista markaa hasha dameer la tababaray oo carbisan buu lahaan jiray oo jagjag u soconaaya kaa dee jidkaa dheer waxaa lagu marayaa diyaa laba kuu roon yahay raaxilada raaxiladuna waa neefka geela ah ee la fuulo ama lab ha noqoto ama dhadig ha noqoto soo maqlibaysid neefkaa geela ah ee la fuulo weeye safarkuna dee wuu iska dheeraa neefka geela inaad ee jeer marka la fuulo dadka dee wuu lulaa soo ma aragti saasuu odhanaya ma garanaysa suu u lulaya tana markuu fuulisteeda ka daalo ayuu dameerkaa yar fuuli jiray wuu ku nasan jiray oo kolkaasuu jag jag jag jag jag ula socon jiray soo ma aragti wa cimaamatun cimaamadna wuu lahaa cimaamadaasoo yashudu biha uu ku adkeeyo ra'sahu madaxiisa madaxa sidaa uu ugu xidho sida daahirka ahina waa inuu safarka u qaadan jiro cadceeddaa daran iyo waxaa uu isaga dhigi jiro fabaynaa iyadoo huwa ibnu cumar yowman maalin calaa daalika alximaari dameerkaa uu saaran yahay id mara bihi waxaa soo maray acraabiyu nin reer miyihoo faqaala wuxuu ku yidhi alasta fulaana bna fulaanin waar hebel hebel miyaanad ahayn qaala wuxuu ihi balaa maya waanahay wuu gartay markaasoo ninkii aabbihii ay saaxiibka ahaayeen inankiisii inuu yahay buu gartay fa acطaahu wuxuu siiyaa alximaara dameerkii buu siiyo faqaala wuxuu ku yihi irkab hadaa kan fuul wاlcimaamata ay wa acطa alcimaamata cimaamadiina wuu siiyo faqaala wuxuu yidhi ushdud bihaa ku adkee cimaamadanna ku xidho ra'saka madaxaaga waqaala lahu waxay ku yidhaahdeen markaa ibnu cumar bacdu asxaabihi asxaabtiisii barh ka midi oo cabdillaahi ibnu diinaar qudhiisu uu ka mid yahay raawiguna inuu markaa naftiisa ibhaamiyaa marar badan iska dee bannaan dhacdana in badan qaala lahu bacdu asxaabihi asxaabtiisii barhkood baa waxay ku yidhaahdeen gafara allaahu laka allaha kuu dembi dhaafee canaantay duca ka horraysiinayaan ma garanaysa gafara allaahu laka allaha kuu dembi dhaafee acdayta waxaad siisay haada alacraabiya ninkan acraabiga ah ximaaran dameer dameerkaasoo kuntaad ahay tarawaxu calayhi mid markaa ku nasta wa cimaamatan cimaamadna waad siisay kunta tashuddu bihaa ra'saka madaxaaga aada ku xidhan jirtay maxaad markaa u siisay ee kugu kalifay inaad waxaasoo dhan siiso fa qaala wuxuu uhi innii anigu samictu waxaan maqlay rasuula اllaahi salى allahu alayhi wasalam baan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay inna min abari اlbiri wanaagga ka ugu wanaagsan iyo samafalka waxaa ka mid ah silatu rajuli laa silata arajuli ninku inuu xidhiidhiyo ahla wuddi abiihi dadkay aabbihii marka ay isjeclaayeen ee ay saaxiibka ahayna isku xidhnaayeen bacda an yuwallii inuu intuu dhinto dabadeed bacda an yuwalli ay bacda an yamuut intuu markaa aabbihii dhinto dabadeed ha yacnii waalidkii oo dhintay oo siiba mootan saaxiibbadii iyo dadkay saaxiibbadaasi sii dhaleen iyo dadkaa in la xidhiidhiyo wa ina abaahu aabbihiina ninkan aan xidhiidhiyey aabbihiina kaana wuxuu ahaa sadiiqan licumara cumar mid markaa saaxiib la abuuhaa radia allahu canhu waa ay isjecel yihiin rawaa haadihi riwaayaati riwaayaatkan waxaa wariyey kullahaa dhammaanteed muslimun imaamu muslim baa saxiixa ku wariyey waana isfasfasirayaanoo qisadu kolka riwaayaadka laysu wadageeyo ayay caddaanaysaa miisaadka صaxiixa muslimkana waxaa ka mid ah had iyo jeer markuu xadiidka soo arooriyey riwaayaadkiisana meel buu had iyo jeer kusoo wada arooriya sidaa aragteen waliba riwaayaadka wuxuu u kala hormariyaa sida ay agtiisa u kala xooga badan tahay ee waxa weeyaan markaa ay u kala quwad badan tahay agtiisa u kala sixo badan tahay ayuu usoo kala horreysiiyey fawaaidda riwaayaadka laga qaatana waxaa ka mid ah inay isfasiraan oo tusaale ahaan riwaayadi qiso ay soo koobtay bay ta kale faahfaahinaysaa ama eriba waxa weeyaan riwaayadda kale sii macnaynaysaa adigu riwaayaadkaa badan ee uu soo aroorinayo fawaa'id badan oo ah xadiidkii oo issharxayaba ayaa laga helaya garow qaala wuxuu uhi can abi usayd bidami اhamزai wafatxi الsiini abi usayd waxaa laga wariyo malik bni rabiicata asaacidiyi radia allahu canhu magiciisana la odhan jira malik bni rabiica qaala annahu qaala inuu yihi baynaa naxnu iyadoo annagu juluusun aanu fadhino cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa sala allahu calayhi wasalama id jaaءahu waxa u yimi rajulu nin baa u yimi ninkaasoo min bani salimata bani salima ka mid ah min bani salima reer bani salima ka mid ah fa qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow hal baqiya miyuu ka hadhay min biri abawaya labadaydii aabbo labadii waalid buu u jeedaaye birkoodii iyo samafalkoodii miyuu ka hadhay shay un shay abaruhumaa bihi aan ugu samafalaa bacda mowtihimaa intay dhintay dabadeed iyagoo dhintay dabadeed faqaala wuxuu uhi nacam haa alsalaatu calayhimaa inaad u ducayso ayaa hadhay iyo walistikfaaru lahumaa ilaahay dembi dhaaf inaad u weydiiso waa min baabi dikri waa min baabi caطfi اlkhaasi cala alcaam istikfaarta qudheedu ducaday ka midtay gaar baa loo sii sheegay iyo wa infaadu cahdihimaa ballankoodii inaad oofiso aada fuliso min bacdihimaa iyaga dabadood sida wasiyadii dardaarankay dardaarmeen iyo wixii la mid birkooday ka mid tahay iyagoo mootana aada u samafalayso iyo wa silatu rajraximi qaraabadii in la xidhiidhiyo allatii taasoo laa tuusalu aan lagu xidhiidhinahayn ilaa bihimaa labadooda mooyaane wa ikraamu sadiiqihimaa iyo saaxiibkooday saaxiibka ahaan jireen in la maamuuso waxaasoo dhami waxay ka mid tahay waxyaabaha waalidkii oo dhintay haddana loogu samafalayo rawaahu abu daawuud xadiidkan markaa sanadkiisa kolka la eego waa daciif weeye oo nin majhuulaha sanadkiisa ku jiro oo cali ibnu cubayd asaacidi la odhan jiray ibnu xibbaan unbaa tawhiiqiyey imaamu dahabina wuxuu uhi laa yucrafu la garan maayo saa awgeed baa alimaamu albaaniyu daciifu maajaha wuu ku daciifinayaa waa yahay iyo meelo kalaba xadiidku waa daciif daciifba ha ahaadee eh arrimaha noocana waalidkii markuu dhintay in loo duceeyo ilaahay dembi dhaaf loo weydiiyo wixii ballanahee wasiyadii ay dardaarmeen markaa wixii thuluth ka yar ama la fuliyo qaraabadii waxa weeye xaggooda maaragta kaa soo gaadhay ama iyaga markaa iyagu ay idin kulmiyeen ilaan qaraabadu waxaynu idhi xagga aabbahay kaaga imanaysa ama xagga hooyada eh in la xidhiidhiyo dadkay saaxiibbada ahaana in la xidhiidhiyo umuurta noocaasa adilada kale ayaa sheegaysa oo dhammaan waa umuur saxa wey marka alkhulaasa aabbuhu markuu dhinto ama waalidku markuu dhinto halkaa laguma iloobo wuxuu sadaqee haddaad suuro gelayso u ducee waayo saaxiibbadoodii iyo dadkii ay isjeclaayeen xidhiidhi qaraabadii xidhiidhi umuur badan wixii wanaagsanaayay ku dadaali jireen ku dadaal qaala wuxuu uhi wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi maa kirtu kumaan hinaasin calaa axadin qofna kumaan hinaasin axadkaasoo min nisaa'i nabiyi dumarka nebiga ka mida sala allahu calayhi wasalam maa kirtu inta aan ku hinaasay calaa khadiijata khadiija radia allahu canha wamaa ra'aytuhaa manaan arag khadiija qadu weligay weligay maan arag oo waxaa dhici karta weligay maan arag inay ujeeddo macnii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee kumaan soo gaadhin waay ama mabaan aragba oo markay khadiiji dhimato caaisho qudheedu aada bay isaga yaraydba way iska yarayd waay walaakiin ha yeeshee kaana wuxuu ahaa haddaanay aragba sidee bay ugu hinaastay iyadaa sheegaysaa umi اlmuؤminiina radia allahu canha walaakiin ha yeeshee kaana wuxuu ahaa rasuulku yugiru mid badiyo dikrahaa sheeg sheegisteeda ayuu badin jiray aad buu hadal hayn jiray oo uu ammaani jiray oo wanaag buu ku sheegi jiray warubamaa waxaa laga yaabaayoo suuro gelaysay dabaxa inuu gowracaa shaatan ee fadhiyo uma dabadeetana yuqaicuhaa uu u jarjaro acdaaa macnii xubno uu u jarjaro waslada iyo xubna uu kala googooyo isaguba uu kala googooyo ama ciduu yidhaahdo jarjar uma dabadeetana yabcahuhaa wuxuu u diri jiray fii sadaa'iqi khadiijata khadiijo saaxiibadaheed ayuu u diri jiray oo sadaa'iq waa siiqatu muntaha aljumuuc weeye sadaa'iqa calaa wasni mafaacile soo maha marka maalaayansarif bay noqonaysaa maalaayansarifkana waxaa lagu jiraa fatxi hadda kasraa lagu jiray sababtu waa maxay sababtu waxa weeye lianna waa la idaafeeyey oo maalaayansarifkii haddii alla geliyo ama la idaafeeyo mudaafuu noqdo kasraa lagu jarayaa wuu ka baxayaa fadxadii lagu jaraayo wajura bilfatxati maa laa yansarif maa lam yudaf aw yaku bacda alradif labadaa xaaladood bay ka mid tahay fii sadaa'iqi khadiijata khadiijo saaxiibadaheed ayuu u diri jiray farubamaa qultu waxa suuro geli karta inaan waxa markaa suuragal ahayd inaan la ku idhaahda lahu rasuulka kaa lam yakun fi dunyaa ilaa khadiijatu ka antaasi waa mukhafafatu min athaqiila ka annay ahayd oo markaa ka an baa la yidhi isamkeediina waa damiiru sha'ni xadfan ka-ana ay kaanahu waxaad moodaa sha'nigi iyo xaalku inuu yahay lam yakun inaanu ku sugnayn fi dunyaa adduunyada ilaa khadiija khadiijo mooyo cid kaleba inaanay adduunyada joogin ayaa markaa la moodaa ya fayaquulu wuxuu rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam inahaa iyadu kaanat waxay ahayd wa kaanat kaanat way ahayd oo wa kaanat way ahayd macnii saaya saasay ahaan jirtay caynkaasay ahaan jirtay uu ka sheekayn jiray wa kaana lii minhaa waladun caruurna way dhashay oo ilaahay carruurna wayga siiyey rag iyo dumarba leh oo dee ibraahim mooye carruurtiisa inta kale oo dhan khadiija ayaa u dhashay muttafaqun calayhi markaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa xaaskaagii oo kale saaxiibadaheeda inaad ilaaliso wixii wanaag iyo markaa sharaf ay lahaydna aada ku sheegto kuna dadaasho markaa inaad u abaalguddo oo wanaaggeedii iyo waxtarkeedii khayr iyo wanaag iyo markaa ammaan fiican aada uga ugaga abaalguddo waay waxaa kaloo laga qaadanayaa fadliga ay lahayd khadiija radia allahu canha iyo rasuulka agtiisa makaano aada iyo aada u sarraysa inay ku lahayd hataa iyadoo dhimatay baa rasuulku aanu iloobin calayhi الsalaatu wasalaam xataa saaxiibadaheedii buu xidhiidhinaya uu markaa ilaalinaya waay ahlulcilmiguna way isla ogol yihiin xaasaskii rasuulka caaisha iyo khadiija inay ugu fadli badnaayeen laakiin waxay isku khilaafaan ahlulcilmigu labadaa iyo maa fadli badnaa ma khadiija mise caaisha radia allahu canhuna ajmaciin kolkaase ahlulcilmiga qaarba mid ay idhaahdaan waxaan aad moodaa wallahu aclam sida saxdii inay tahay in la tafsiiliyo oo la yidhaahdo caayishina xagga cilmiga iyo dee markaa faafintiisa iyo weelayntii waxyigii iyo fatwadii iyo umuurta noocaasa ayay ku horu martay khadiijina khadiijana radia allahu canha xagga islaamnimo islaamka inay u dheeraysay oo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ay garab joogsatay waaya macnahaasaan u tilmaamaya alimaamu safariniyu manduumadiisa ku saabsan caqiidada markuu leeyahay wacaaisha fi lcilmi maca khadiija fi sabqi fafham nuktata natiija markuu leeyahay tafsiilka noocaasuu tilmaamaya wacaaisha fi lcilmi maca khadiija fi sabqi fafham nuktata natiija midiba dhan inay u fadli badnayd ayuu sheegaya caaishana xagga cilmiga khadiijana xagga sabqiga iyo horumarista ay islaamka u horumartay qaala wa fii riwaayati wa jaa fii riwaayati riwaayad kale oo sheekheynka usu usugnaatay waxaa ku yimi wain kaana intan qudheedu waa mukhafafa min athaqiila wain kaana ay weynahu rasuulku kaana wuxuu ahaa layadbaxu mid gowracaa shaaa adhi buu gowrici jiray fayuhdii wuxuu u hadiyeyn jiray fii khalaa'ilihaa saaxiibadeed buu uga hadiyeyn jiray minhaa adhigaa uu gowracay xaggiisa maa yasacuhunna wax ku filan ayuu uga hadiyeyn jiray wax deeqoo ku filan buu markaa uga geyn jiray wa fii riwaayatin kaana wuxuu rasuulku ahaa idaa dabaxa shaatan ee fadhiya markuu gowraco yaquulu mid yidhaahda arsiluu bihaa u dira ilaa asdiqaa'i khadiijata khadiijo saaxiibadaheedu dira wa fii riwaayatin qaalat waxay tidhi ista'danat qaalat waxay tidhi ay caaisha ista'danat waxa oggolaansho weydiisata oo idan dalabtay haalatu bintu khuwaylid haalo oo ina khuwaylid ahayd ayaa idan dalabtay oo ukhtu khadiijata ahayd calaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay bay ka idan dalabtay sala allahu alayh wasalam macnihii inay usoo gasho isti'daan bay la timi ya isti'daan ayay la timi marka waa khadiijo walaasheed facarafa rasuulku wuxuu gartay isti'daana khadiijata khadiijo isti'daankeedii buu gartay yacnii way xasuusiso wuu ku xasuustayoo dee ileen laba walaala'a bay ahaayeene codkeedii iyo naqmadeedii iyo isti'daankii khadiijo ayuu ku xasuustay fairtaaxa lidaalika dabadeetana arrinkaasi ayuu rasuulku ka mafsuuday calayhi salaatu wasalaam oo uu ku raaxaysto waxa weeye uu ku nafisay oo wuu ku farxay mafsuud buu ku noqday waayo wuu jeclaa khadiija sidaasaa markaa ciddii khadiijo xasuusisa iyo waktigeedii fiicnaa iyo wixii la midana uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ugu mafsuuday waqaala wuxuu rasuulku uhi allaahuma haalatu bintu khuwaylid allaahuma allahayow haalatu bintu khuwaylid ey haadihii tani haalatu bintu khuwaylid weeye haddii haalatu la akriyo waa khabar mubtadihiisi xadfan yahay oo waa haadihi haalatu bintu khuway haalata haddii la akriyana ficilun baa la qadari doonaa allaahuma allahayow haalata ee akrim karaamee haalata binta khuwaylid ilaahay ou karaameeyo sharaf marka calaa kulli xaal waa kelmadun tusinaysa sida rasuulku ugu farxay calayhi الsalaatu wasalaam istidaankeeda waayo codkii xaaskiisii qiimaha badnayd bay xasuusisay waana walaasheed qowluhaa uu ihi fartaaxa huwa bilxaa'i fartaaxa wa fi ljamci bayna asaxiixayni lilxumaydiyi kitaabkaasi aljamcu bayna asaxiixayn ee xumaydi leeyahayna waxaa ku sugan fartaaca bil cayni cayn la akriyo fartaaca wa macnaahuna waxa weeye ihtama bih arrinkaasi ayuu maaragtay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ku dadaalayo ihtimaamuu siiyey cinaaya وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحول خرجت وانبحي مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صحابي جرير بن عبد الله اللي ولن شريبان معي سبحي في سفر سفر بان لبحي وحنين قرانينا جرير بن عبد الله وأنا ساد قوينا وكان وحوها جرير يخدمني مدي خدمي يؤو إي أديق أيوها faqultu lahu waxaan ku idhi jariir haddaan ahay anas laa tafcal war sidaa ha samayn ha samaynoo hay adeegin waayo dee qofka yar bay tahay inuu adeego ka weyn u adeego soo maaha markana kii weynaabaa adeegaya fa qaala wuxuu yidhi innii anigu qad ra'aytu waxaan arkay alansaara ansaar baan arkay tasnacu xaala ay ku samaynayso u samaynayso birasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalama shay-an wax shaygaasoo aalaytu aan ku dhaartay alla asxaba inaanan la rafiiqin axadan mid axadkaasoo minhum ansaar ka mida ilaa khadamtuhu inaan macnihi u shaqeeyo mooyaane muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka wuxuu leeyahay sababtaan kuugu shaqaynayaa waxa weeye waxaan arkay ansaaroo rasuulka si weyn oo aan la cabiri karin ugu shaqaynayo ugu adeegaya oo u ilaalinaya rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam taasaa markaa waxay keentay inaan ku dhaarto oo aan markaa isa saaro cid ansaarta ka mida haddii aan raaco inaan u shaqeeyo waayo iyaguba rasuulkay u shaqayn jireen calayhi الsalaatu wasalaam oy wanaajin jireen oy si wanaagsan ula dhaqmayeen anna inaan markaa iyaga u khidmeeyo walow kuway sii dhaleen markaa haba ahaadeen waay markaa xadiidkana waxaa laga qaadanayaa maalan sheekhaaga iyo waalidka iyo qofkii aada jeceshahay iyo macallinkaaga ciddii waxa weeye xurmayn jirtay saaxiibka ahaayeen ama u shaqaynaysay inaad adiguna markaa u samafasho aada wanaajiso taana waxaa inoo caddaynaysa saxaabigan jariir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu rasuulkeennii moxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam oo ahaa macallinkii ummadda oo ahaa rasuulkii ilaahay inoo soo diray ciddii wanaajisay ee si wanaagsan ugu adeegtay ayuu isaguna markaa u adeegayaa e u wanaajinayaa waayo hal jazaau lixsaani ila alixsaan wa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين